hay-adda Somali Relief Network of North America qaybtiya puntland iyo afar boqol oo qoys oo ku mid eh dadka danyartae ka nool kaamamka barakacyaalka garowe angoorada afar neef gaale oyaanka tirigalay odxiyada maalinta ciidda dokumida hanraabta ku faa'iidaysadeen qaybinta hilibka odxiyada maalmo ciidiya way bayeen mahadnag hay-adda Somali Relief Network of North America qaybtiya puntland waxaan deganahay xafadan hodaal ee halka waara u gudubtay marka maanta somaali relief waxay u qaybisay afar boqoloo qoys bay waxay u qaybisay hilib dadka waxay dad masaakiinoo weli wax ulixiyo aysan soo gaarin aad bay ugu baahnaayeen sababtoo maanta waxay heleen waxay ku dhanaansaaniin waxaan ka rajaynaa somaali relief inta inta kalena waa kasii badantaha kun qoys baa degan iyagana inay soo gaarsiiyaan haddii ilaha idmo waana aad baan ugu mahadsantihiin waana naga mudantihiin cabdulqaadir cumar maxamed gudoomiyaha hay-adda somali relief network of north america qaybtiya puntland iyo taliyaha ciidanka booliska garow ya sheegay iniyo onkogoleyn ku farxiyowka dadka masaakintae waxaan joognaa kaamka boore oo degmada garowe annagoo ah somali relief network waxaanu maanta halkan ku qaybinay xoolo geela oo gaaraya afar oo aanu gaarsiinay afar boqoloo qoys iyo shalay maahae doraad iyo damaalinteedii koowaad oo aan shan geela ku qalnay oo shan boqol iyo konton qoys aan gaarsiinay halkaas waa sagaal boqol iyo konton qoys ayaan ciidda arafo gaarsiinay somali relief nodog waxay mar walba ka qayb qaadataa baahiyaha dadka soomaalida ah ama dadka islaamka ah ay ka qayb qaadataa taasoo bil sanad kasta ay maaragtay hadday tahay ciidul fidriga iyo ciidul ulxiyadaba intaba aan maaragtay aan ka qayb qaadano somaali relay network abaarahan ka qayb qaadanaa biyodhaankan ka qayb qaadanaa koonfurta soomaaliya iyo bariga soomaaliya intaba waan degannahay hay-adda nasaldhigeedu wuxuu yahay canada waxaana madax ka ah aadan maxamed ciise gadaale waxaan leenahay ciid mubaarak somaali relief ku qaybis maanta hoodaale afar boqol oo qoys ay ugu qaybiyeen hilib marka way ku mahadsan yihiin maadaama ay dadka masaakiinta danyartaah ay ugu deeqeen mahad ilaahbaa iska leh waa ku mahadsan yihiin waana ku soo dhoweynayaa waa intaasoo aad shaqada aad uga bowaadaysaan uga sii dhowaataan maadaama dadkiina danyara meesha ay ku tabaalaysan yihiin hoodaale marka waxaanana leeyahay somaali relief inay intaas inka badanba ay u keento waa ka rajaynaynaa insha allah bilkariim anna taliyadii saldhigga jalla baan ahay